ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu cid wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ka mid ah barnaamijyada xiisaha farxadda iyo aqoonta isku darsaday ee aan u diyaarinnay dhegaystayaasha ku xidhan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuwaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa barnaamijkan ayaan ku soo beegnay munaasabadda barakaysan ee ciidul adxa sanad kastana waa ay qabataa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan barnaamij iskuma jiro caadi ma aha barnaamijka waa barnaamij xiise leh xikmad xambaarsan marka la isku daro dhammaan qaybihiisa waa mid aan laga caajisi doonin inta la dhegaysanayo waxaa naga go'an in aan idin gaarsiinno madal furan oo dhaqanka garaadka iyo guusha odayaasha lagu arki doono waana barnaamijkii tartanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose odayaasha waa diyaar cid maqanna ma lahan barnaamijkan qiimaha leh waxaa martigelinaysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaas oo sidoo kale bixiyey dhaqaalaha ku baxaya qabanqaabada tartanka waxaa sharaf inoo ah inaan marti u nahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa barnaamijka muddada uu socdo ila wadi doona aqoon-yahan cabdulxakiim aqoon-yahanku waa isha ay ka imaanayso su'aalaha kulul oo qaarkood ay ruxi doonaan maskaxda odayaasha odayaasha dhaqanka sanadkan waxa ay u kala qaybsan yihiin laba majmuuco waxaana ay kala fadhiyaan midig iyo bidix majmuucooyinka ayaa loogu magac daray suldaan cabbaas maxamed xaaji iyo suldaan xasan ibraahim muudey waxaa majmuucada koowaad hormuud u ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed sidoo kale suldaanka waxaa ka soo hor jeeda oo majmuucada kale hoggaan u ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdiduuba dhegaystow yaanan hadalka kugu daalin mar kale waxaan idin leennahay ku soo dhowaada iskuna diyaariya barnaamijka tartanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني barnaamijka hadda ayuu si toos ah noogu bilaaban doonaa ugu horeyn inta aan u yeerin majmuucaadka barnaamijka waxaan soo dhowaynayaa cabdulxakiim oo ah guddiga barnaamijka ustaad soo dhawaa marka hore een waxaad bal sawir naga siisaa in barnaamijka sanadkan xiise gaar ah buu leeyahay sida noo muuqato odayaasha dhaqanka laba majmuuco ayay u kala baxeen waa ay soo diyaar garoobeen halkanna waxaan rajaynaynaa in tartan xiise leh xamaasad xambaarsan in aan ku soo bandhigno insha allah sidee bay su-aalaha u socon doonaan bal sawir guud naga sii adigoo soo koobaya wakhtiga si aan kaga faa'iidaysanno بسم الله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برنامج كني وسيدة هورا اللي ذنكو شاقي وبرنامج آدي آدي حسا بدن أنا دحين دونا لبا مجموعة أو صلاة دينتا قبل كترسن مركا إن شاء الله وحن رجينا دوا برنامج مسابقة أهويان وترتن أه وحن رجينا إنه نقضو مد آدي آدي حماسة له أو دسو جيدشو عن له su-aaluhuna waxay u dhici doonaan majmuuco walba qaybteeda su-aalaha ayay leedahay majmuuco walba waxay la yeelan doontaa toban su-aalood oo iskugu jira su-aal diimeed iyo su-aal dhaqameed iyo su-aalo kaleeto oo maskaxda lagu furfurayo iskugu jiro ayaan markaa soo bandhigi doonaa hadduu alle ka raali noqdo haddii su-aalaha lagu kala badin waayana insha allahu waxaa jiro su-aalo kale iyagana oo gaar ah oo loogu talagalay in lagu kala baxo marka insha allah waxaan leeyahay waan kusoo dhaweynayaa salaadiinta habsamida iyo sida wacan ee usoo diyaargaroobeen waa mid aad iyo aad u xiiso badan farxadda ciidana waan ugu hambaliyeynaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan cabdulxakiim oo guddiga ka socda barnaamijka hadda ayuu si toos ah noogu bilaaban doonaa insha allah waxaan u yeerayaa majmuucada koobaad majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey majmuucadan waxaa hoggaan u ah suldaan cabdiqani bal maanta iyo wacdaraha ay halkan kusoo bandhigi doonaan suldaan cabdiqani een soo dhowow
waa dhoway hadar waa idaacada alfurqaan waa ku dhowaa jazaaka allah khayr sanadkan maxaad rajaynaysaan oo halkan kusoo bandhigi doontaa marka hore guud ahaan muslimiinta caalamka waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mu- mubaarak Eh, intaa kadib waxaan rajaynaynaa inaan soo bandhigno maaragtay aqoon wanaagsan iyo tartan saaxiibtinimo oo xamaasad leh naqobadii baana la kala qabiyo marka waa waa insha allah inaan maaragtay aan guulaysano qoloblana guulaysan waan jecelnahay laakiin lama wada guulaysanaya cid gaaran baa guulaysanaya waa waa tartan saaxiibtinimo iyo maaragtay ehelnimo dhammaantoodna hoggaan baad u tahay dhammaan hoggaan baanu hayaa dhammaan waa odayaashii aan maaragtay aan garbahayga ahaa ee shaqada wada haynay saaxiibkaa baa kaa soo horjeeda oo hoggaanka ka mid ah duuba maxaad ku leedahay bal fariinta u diraysa maxay tahay fariintan u diray waxaa weeyaan tartanka ma aha eh, mid cadaawad iyo maaragtay cuqdad iyo ku dhisan waa labadeenni oo maaragtay odaygii guud iyo ku-xigeenkiisii oo isqaybiye oo laba majmuuco oo saaxiibadeena hogaaminaya marka niyadda aan furno qolo walba qolada kale inay guulaysato ha u rajayso aan khayrkii wanaagsa jeclaano waayahay n sudaan cabdiqani adoo aada u mahadsan n salaadiinta n garbahaada fadhiya aad ka duulaysid eh, halkan kugu caawin doona maxaad nooga sheegi kartaa Eh, salaadiinta waxaa ka mid a suldaan maslax cali eh, waxaa ku xiga eh, iyo suldaan axmed nuur matanow eh, nabadoon xasan daahir suldaan maxamed carab iyo nabadoon siciid iyo nabadoon sabtow aad baad umahadsan tahay dhanka kale ayaan aadayaa majmuucada suldaan cabaas n waxaa hoggaan u ah oo hormuud u ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose n soo dhowow n waad dhegaysanaysay n hoggaanka odayaasha dhaqanka ee garabka kale dhankiina ka waran maxay rajadiin u tahay sanadkan بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا الله سبحانه وتعالى يوم هدينا ثم وحن أم هدينا إذا عدى الفرقان إن هذا سؤال شاد أصول لابتو وحن رجينا الله سبحانه وتعالى خير بان كرجينا إي برواقو إي نمع إن شاء الله تعالى قدوميها أضياشة وسدو الشيغة يو هد حان هاي قربيس أيان هاي ما دام أن لكن لو مجموعة هد أن كلا تاجر سنة إن شاء الله تعالى مجموعة صحون رجينا إن قوليسته أنا قلنا قوليسنا إليك رجينا إن شاء الله تعالى waaya ragga garabkaada fadhiya ee aad ku tashanaysid ee tartanka kugu wehelinaya dhegaystayaasha u faahfaahi إن شاء الله تعالى إن رجع يقول هلنا قربهيجا وحكمد أه سلطان محمد عبد الله يا كمد أه وهذا قرب كي قمد فديه وحكى كمد أه سلطان علي حسين وحكمد أه سلطان حيدر عبد القادر يا كمد أه وحكى كمد أه سلطان إبراهيم شريف يا كمد أه وحكمد أه وقرب كي هذا فديه سلطان عبد الولي وحكى كمد أه أقوياهن عبد بشير إن ولالك أم قدوميهن وحيري معناها ترتن كما ترتن علادات marka insha allah tartan colaadeed maaha waa tartan diimeed insha allahu tacaala haddii ciddi kasta oo ilaahay subxana watacaala uu guul siiyo waxaan rajaynaya inuu ilaahay guul na siiyo ayagana ilaahay guul inuu siiyo rajaynayna insha allahu tacaala marka salaadiinta iyo aqoon-yahanada jubbada hoose waa ay ku dhegan yihiin halkan intooda badan soo maha intooda badan way ku dhan yihiin ha intooda badan way ku dhan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa in tartanka uu noqdo mid xiiso leh xamaasad gaar ahna wata En labada majmuuco en hoggaankooda ayaan dhegaysanay En, uh, tartanka inta badan amaba sida caadiyan waxaan ku wadnaa en, uh, su-aal weliba hal daqiiqa ayay leedahay su-aasha majmuucada marka la hordhigo waxa ay fursad u haysataa hal daqiiqo in ay kaga jawaabto haddii muddadaasi ay garan weydo su-aashu jawaabteeda waxa ay u dhacaysaa majmuucada kale jawaabtuna ma lahan wax ka faa'iidaysi ah barnaamijka sidoo kale waxyaabaha lagu yaqaanay waxaa ka mid a su-aasha majmuucada garan weyda waxaa ku ciyaya amaba ku qaylinaya dhurwaa am- amaba waraabe sida qof weliba uu u yaqaano En, uh, odayaasha in badan way maqleen sidaan filayo En, suldaan cabdiqani dhankaada en, bal ka warna astaanta barnaamijka astaanta waa astaan halis oo aad iyo aad dhirwaa ninka dabaqaylayo wuxuu reebanaya male waa waxaan u aragnaa dhiirigelin iyo nashaadgelin iyo dhiirigelin inay tahay marka waa astaan fiican weeyaan hadda kahor mar buu kugu qayliyay malaha haa waa noo qeeli waa xasan daahir baa ka mid ah raggii naga soo horjeeda maaragtay markii oo wilaayada ay hal ahayd Mhm, ama jubba ahayd wilaayadu jubba sudaan cabdiqani en xilligaasi en waa uu ka qayb gelayay barnaamijka markay wilaayadu en hal wilaaye ay ahayd tartankaasina xiise gaar ah buu lahaa een suldaan duubaan siinayaa dhankaada een suldaane een astaanta barnaamijka si gaar ah weliba marka su-aasha la garan waayo maxay kuula muuqataa haddi waa arrin aad iyo aad macnaha culeyskeed u leh nin moogtahay su-aal intii la weydiiyey su-aasha hadduu garan waayo laga aamusaa roonaan leh laakiin nin hadduu waraaba ka daba qayliyo dee waa arrin aad iyo aad adeegeed u leh marka insha allahu tacaala ilahi waxaan ka rajaynaynaa marka inuusan waraaba naga daba qaylin waayahay een wax yar aan isdul istaagno adigu aad u soo koobaya weliba labada majmuuco een magacyada ay qaateen oo suldaan cabaas maxamed xaaji iyo suldaan xasan ibraahim muudey maxaan ka naqaanaa bal noo soo koob jazahu llahu khayr haddaan ku hormaro suldaan cabaas maxamed xaaji waa nin suldaan beesha guud ahaan jarar weyne suldaan u ahaa markay labada jub ahayeenba suldaan wada ahaa waa nin aad iyo aad kolley khayrkii iyo wanaagii iyo diinka alla subxaana wa tacaala ummadda gaarsiinaya waa nin daaci buu ahaa nin haddana qawi ah oo geesiyana wuu ahaa nin wuxuu ahaa meelaha macnaha muxaadarooyinka ama xafladaha muslimiinta ka jiraana aad iyo aad ugu dhiiran diinka ilahi subxana wa ummadda aanan aanan kala cabsanin ayuu ahaa haddii waxaan leenahay kolley cadow gacantiis ayuu ku baxay waana la duqeeyey cadowga maraykanka ah oo muslimiinta oo dhanba cadow ah ayaa duqeeyey waxaan leenahay ilahi subxana wa tacala shahaadis ha ka aqbalo janatulfardowsana allah geeya ayaan leeyahay waayahay suldaan xasan ibraahim maxaa nooga sheegi kartaa suldaan xasan ibraahim muudey ilaahay subxana watacaala shahaadisa ka aqbalo asagana sidaas oo kale gacanta cadowga iyo maraykanka ayuu ku baxay walaalkaa kulli walaal aad iyo aad u qiimo badan oo u kheyr badan ayuu ahaa beesha gaaljecel ayuu si guud jubooyinka macnaha u hogaaminayey waxaan umalaynaya markii taariikh ahaan loo fiiriyo suldaan macnaha maanta kaga horeeyo sidaa kulley aan dareemayo way yar yihiin waayo waa rag la tirin karo naadir ah sida suldaan cabdiqaadir xaydar iyo isaga ina isku xilli ahayana aad u dareemayaa waayo wuxuu ii sheegay ilaa iyo afar iyo toban sano inuu macnaha hogaaminayey beesha uu hogaaminayey uuna ku hogaaminaya sharciga alla subxaanahu wa tacaala asoon kelimadii ku taagan oo hadda maalinta ugu dambeyso maraykanka uu duqeynayey walaalku wuxuu u socday howl caam ahoo dad muslimiin ah isku dhacay ayuu qadiyadooda u socday sidaasaa marka ilahi subxana wa tacaala ku oofsaday ilahi waxaan marka u weydiinaynaa in ilahay janatulfardows uu ka waraabiyo annagan gadaashood ilahay uuna fidnaynin aad aad umahadsan tahay waa taariikh kooban oo aan wax badan ka fahanay salaadiintaasi oo ay wataan magacyada in labada majmuuco odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan toos u gudageli doonaa su-aalaha aad bay u xiise badan yihiin sida uu noo sheegay aqoon-yahanka guddiga barnaamijkana ka socda ilaa labaatan su-aal ayay ka imaan doonaan labada dhinac haddii lagu kala bixi waayo su-aalahaasi oo jawaabaha labada dhinac ka imaanaya ay barnaamijka kala saari waayaan su-aalo kale ayaa jiri doona oo labada dhinac la weydiin doono insha allah su-aalaha waxay isugu jiri doonaan kuwo diini ah kuwo taariikh ah kuwo dhaqanka la xiriira dhan kasta ayaan ka eegi doonaa aqoon guudna meesha kama marna su-aasha ugu horeysa ee barnaamijka ayaan gudageli doonaa labada majmuucana waxaan ku bilaabi doonaa majmuucada suldaan cabdiqani uu horkacayo su-aasha ka faa'iidaysi ahaan waqti ma lahan toos ayaa loo gudagelayaa waxaan u yeerayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha ku wajahan waxa ay tahay kumuu ahaa saxaabigii ku riyooday aadaanka mar kale ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha koobaad ee ku wajahan ee barnaamijka lagu bilaabay waxa ay tahay kumuu ahaa saxaabigii ku riyooday aadaanka waxa aan sugnaaba waa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey ee hoggaanka uu yahay suldaan cabdiqani إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني suldaanka ayaa soo istaagay oo soo socda n suldaan cabdiqani soo dhawo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat llah barakaatu magacaygu waa suldaan cabdiqani cabdullaahi maxamed naqiibka guud ee wilaayada jubbada hoose majmuucada aan hogaaminayana ama aan odayga u ahayna waa suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha jawaabteedu waa cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi waayahay haddii ay jawaabtaasu tahay mid sax ah waxa aan u gudbinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim oo guddiga ka socda waa sax jawaabta iyaga ay bixiyeen waa so- eh, jawaab sax ah marka sidaas ayaan ugu hambalyaynaynaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey sidaasi waxa ay ku heleen laba darajo su-aal weliba jawaabteeda waxaa lagu bixin doonaa laba darajo ka faa'iidaysigana waa hal darajo su-aashii koobaad waa lala kacay waxaana ka jawaabay majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey oo uu ka socday hoggaankooda suldaan cabdiqani majmuucada labaad ayaan gudageli doonaa waa majmuucatu suldaan cabbaas maxamed xaji su-aasha dhankiina ku wajahan waxa ay tahay waxaad sheegtaan magaca saxaabigii keenay fikraddii ahayd in god la quto dagaalkii axzaab ama qandaq mar kale ayaan ku celinayaa majmuucatu suldaan cabbaas maxamed xaaji waxaad sheegtaan magaca saxaabigii keenay fikraddii ahayd in god la quto dagaalkii axzaab ama qandaq waxaad haysataan muddo hal daqiiqo ah إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag waxaa soo istaagay suldaan ka socda majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji si ay kaga jawaabaan su-aasha hortaala majmuucadaasi oo ah su-aashii labaad ee la weydiiyey magacaygu waa suldaan cabdiweli xasan madooyirow majmuucada waxaan ka mid ahay suldaan cabaas si guud suldaanka beeshisade su-aasha labaad dhankiina waad soo degdegtayn malaha mm, inaad fududaateen mala oran karaa hal daqiiq ka yar ayaad kusoo istaagteen may waa isku dayaya insha allah waad subtaan ilaahay ufududay waad kasoo tashateen Eh, insha allah insha allah haye soo dhawow jawaabta haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda waxaa weeyaan salmaan alfaris haddii ay jawaabtaasi sax tahay waxaan hordhigayaa guddiga barnaamijka oo uu ka socdo aqoon-yahan cabdulxakiim Een, jawaabta ay bixiyeen een, majmuucada cabaas maxamed xaaji Een, jawaabta ay bixisay ama ay bixiyeen majmuucada eh, suldaan cabaas maxamed xaaji waa jawaab sax ah
waa hagaag waa jawaab sax ah ilaa iyo hadda lama hayo waraabihii barnaamijka marka su-aasha la gafo qaylinayay aqoon-yahan cabdulxakiim een, xoogaa odayaasha ka waran dareenka ay waraabaha ka bixiyeen maxay kula muuqataa dareenka waraabaha laga bixiyey macnaha waraabaha sidiisaba waa xayawaan duurjoog ah oo haddana laayaan ah weerarkiisuna aada u daran yahay marka salaadiintu dhurwaaga aad bay oga baqeen marka waxay yidhaahdeen dhurwaa ninkii ka daba yeeraahay waa nin maarata godkiisa biyo ugu galeen marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inuusan ka daba ciyin insha allah saasaan rajaynaynaa aad baad umahadsan tahay ustaad cabdulxakiim ayuu kaasi ahaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan ciid wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinaba meel kasta aad nagala jaan qaadaysaan amaba aad naga dhegaysanaysaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartanka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sanadkan tartanka aad buu xiise u leeyahay waxaana taabagelinaysa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo aan marti u nahay majmuucada kale ayaan siinayaa su-aashuna waa tii saddexaad waxaana ay ku wajahan tahay suldaan xasan ibraahim muudey majmuucada la baxday su-aasha waa tii saddexaad laakiin majmuucada waxa ay u tahay tii labaad ee dhankooda aada waayahay majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha idin hortaala ee la idin weydiinayo waxa ay tahay waxaad sheegtiin dagaalkii uu ku geeriyooday saxaabigii cabdullaahi binu rawaxa mar kale ayaan ku celinayaa majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey waxaad sheegtaan dagaalkii uu ku geeriyooday saxaabigii cabdullaahi binu rawaxa allah subxaanahu wa tacaala raali ha ka noqde majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxa ay haystaan hal daqiiqo إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag hal daqiiqa ka yar ayay ku soo istaageen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ciid wanaagsan suldaane عيد وناكس عيد وناكسن magacaada حسن داير علي من بعد حس- حسن إبراهيم مدي باكس عضاها waayahay waa lasoo hilbacunay si damaashaad leh ayaa loo soo ciiday bal ka waran ciidda sidee bay ahayd ما شاء jama الله ma gaar ما ahaan شاء الله dibadda ما شاء الله ما شاء الله waxaan la koobi karin Si wacan.
waxaan la koobi karin bay ciidu si fiican marka ما شاء الله waayahay jawaabta ma haysaa jawaabta waa hayaa haye jawaabta dagaalkii muuta waa hagaag aad baad u mahadsantahay suldaan xasan jawaabtaasi ay bixiyeen majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey haddii ay tahay mid sax ah iyo in kaleba waxaan hordhigayaa ustaad cabdulxakiim oo guddiga ka socda soo dhawow salaam عليكم السلام جوابتا أي بحيين مجموعة دا سلطان حسن إبراهيم مودي أو أهيد سواشي لبات دنكوضة لكن دنك ترتن كان أهيد سواشي سدحات وحي أوغا جوابين سوافئة وصحة
waa hagaag si waafi ah ayay kala jawaabeen waxaana uu ku geeriyooday dagaalkii mu'ta majmuucada kale ayaan siinayaa su-aasha afraad ee barnaamijka iyaguna waxa ay u tahay su-aashii labaad su-aashu waxa ay tahay dhegihiina fura majmuucatu suldaan cabaas maxamed xaaji su-aashu waxa ay tahay waxaad sheegtiin saxaabigii ay malaa'igtu dhaqday meydkiisa mar kale ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha labaad ee dhankiina ku wajahan barnaamijkana u ah su-aashii afraad waxa ay tahay waxaad sheegtaan saxaabigii ay malaa'igtu dhaqday meydkiisa muddo hal daqiiqo ah baad haysataan iyo jawaabta ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag hal daqiiqo ka- ka yar ayay ku soo istaageen waxaana soo kacay oo iga hor muuqda hoggaankooda asalaamu calaykum waraxmatullah magacaygu waa suldaan macalin maxamed cabdi duuba ahna af hayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose ahna eh, suldaanka beesha warday ahna ugu dambaysa markaan ahna majmuucada amiirka cabaas maxamed xaaji waayahay intaan jawaabta guda gelin bal farxadda damaashaadka iyo ciidda jamaame waa markii igu horreysay aan ku ciido nolosheeda Een, waana markii labaad aan imaado bal ka waran waxyaabaha dhaqanka magaaladan ay caanka ku tahay dhanka ciidda marka loo eego saddexdii cishe ee lasoo dhaafay waxaa ii muuqanayay dadku inay aad u soo baxayeen oo xoogaa shacaa'irta ciidda laga dareemayay magaalooyinka qaar marka loo eego waa ay ka duwanayd maasha allah maasha allah maxamed eh, kolley saad u arkaysay eh, indhahaadan ku hayeen eh, ciyaaraha lasoo bandhigayo iyo waxa magaalada ka jiro waa wax caan ah oo magaalada hor ulahaan jirtay wey. waa wax dhaqanka ay hor u s- ciyaar ay u samayn jireen wey. kolley hadde insha allahu tacaala waad aragtaan malaynaya ciyaaraha lasoo bandhigayo iyo ciidda iyo farxadda iyo adigana waad sheegaysaa iyo markaagii labaad Si wacan.
kolley wejigaaga waxaa iga muuqdo inaad aad ugu faraxday Si wacan.
een, degmada jamaame gaar ahaan jubbada hoose een, ciyaarta ka socota iyo wanaagga iyo kheerka marka waa wax soo jira macnaha hor aw dhaqanka u- u samayn jireen wey.
tartanka siduu u socda ka waran sidee kula muuqata tartanka wuxuu socdaa maasha allah si aad iyo aad ayuu ii cajabgeliyey haddee nin walba waa tartamayaa een, naqiib kastoo soo istaagana waxaa weye kheer badan iyo wanaag badan ayaa ka baxaya marka si fiican ayuu u socdaa tartanka jawaabta dhankiina su-aashii jawaabteed haddaan isku dayo een, saxaabigaas waxaa la yidhahdaa xandala ibn abi caamir aad baad umahadsan tahay suldaane haddii ay tahay jawaabtaasi mid sax ah iyo in kaleba waxaan siinayaa guddiga barnaamijka aqoon-yahan cabdulxakiim ما شاء الله ما شاء الله مجموعة سي جوابتي أي بحسي وحي أهيد جواب دمايسترن أو صح أه waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee alfurqan ayaad nagala socotaan mar kale waxaan idin leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciid wanaagsan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo maanta intooda badan halkan xaadir ku ah iyagoo laba majmuuco ah su-aaluhu waa faanoo leh fara kama qodna markaan waa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waana tii shanaad dhankeena iyaguna waxa ay u tahay su-aashii saddexaad su-aashu waxa ay tahay sheeg laba haliyey oo la dagaalamay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga ee soomaaliya ku soo duulay markaan dhanka isticmaalka ayaa la aaday majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxaad sheegtaan laba haliyey oo la dagaalamay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga ah ee soomaaliya ku soo duulay إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني majmuucada suldaan xasan ibraahim muuday yaa u soo kacay oo iga hor muuqda suldaan maxamed nuux cabdi suldaan xaarab suldaanka beesha dagoodiye ee jubbada hoose suldaana soo dhawoweenna markii kugu horeysay oo aad soo kacda waa su-aasha saddexaad ee dhankiina ugu horreyn dareenkiina ka warrama shucuurtiina maasha allah se waan faraxsannahay guul baan rajaynaynaa hadda rag guul ku socdaannahay si wacan waka waxaad rajaynaysaan inaad halkan guusha kala dhaqaaqdaan inaan ka guulaysano macalin maxamed iyo raggiisaan aad macnaha aan ugu rajo weynahay diyaar garowgiina ka warrama si wacan si wacan waa ka soo fikirna waa ka soo diyaar garownay su-aashii hore ee maama tartankii hore ee odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose su-aalaha aad bay u badnaayeen la weydiiyey kuwo waxaa ku jiray iska qusul badan waxaa ka mid ahaa bidaarta maxaa sabab oo kale dad badan baa soo kacay oo xilligaasi ku guuldaraystay inay sheegaan waxaa bidaarta dhariyey weliba qaarkood een, bidaar baa ku taalay Een, su-aalaha noocaas oo kale ka war haddii ay idin yimaadaan maxaad is leedahay nin waa isku dayi lahayn wixii keenay inaan sheegno
had ka jaabi leedahay waa isku dayi lahayn waayahay haye jawaabta dhankiina jawaabta haddaan isku dayo waxa waaye labada halyaaye sayid maxamed cabdulla xasan isha xasan barsane waa hagaag aad baad umahadsan tahay suldaane jawaabtaasi haddii ay tahay mid sax ah waxaan siinayaa cabdulxakiim oo ah aqoon-yahanka guddigana wakiilka ka ah barnaamijkana su-aalaha iyo natiijadooda faraha kula jira ustaad cabdulxakiim soo dhawow jawaabtay bixiya ما شاء الله ما شاء الله waxay bixiyeen jawaab waafiya oo sax ah ayay bixiyeen aad bay u mahadsan yihiin majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha saddexaad ee dhankooda waa ay ka jawaabeen su-aashaasi oo ahayd tan shanaad ee barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan gudagalayaa su-aasha kale ee xigta ee tan lixaad ee barnaamijka laakiin majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji u ah su-aasha saddexaad ee barnaamijka su-aashu waxa ay tahay ee majmuucada hortaala waxaad sheegtaan suuraddii lagu sheegay qisadii qaaruun mar labaad majmuucatu suldaan cabaas maxamed xaaji waxaad sheegtaan suuraddii lagu sheegay qisadii qaaruun majmuucada waa ay shuurayaan odayaasha dhaqanka madaxa ayay iskula jiraan waxaan ka sugnaa waa jawaabta su-aashaasi waxa ay haystaan muddo hal daqiiqa ah إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag waxaa soo kacay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha saddexaad ee dhankooda ku wajahan ayuuna doonayaa inuu ka jawaabo marka hore magacaad بسم الله الحمد لله مقعي و سلطان علي حسين suldaan cali een xoogaa waxaan arkayay inaad madax isla gasheen oo su-aasha laga shuuraynayay adiga ayaa soo kacay ka waran bal ah, waxyaabaha aad isweydaarsateen إن شاء الله واحد بقى اسمه هذا سنة لك ولا له إنك سور جد إن عرض دقيقة كده إسكت عنا يا سكشي جين استاج يا ليدا waayahay macnaha waad ah, rajaynaysaa inaad guulaysataan آدي آدي إن شاء الله قول رجعنا إن شاء الله تعالى إنك تو ولا ليني وترتن واي قول أيان رجعنا قول درنا مع عادي إن شاء الله تعالى waayahay een ah, jawaabta jawaabta haddaan isku dayo insha allahu tacaala aayaddaas waxay ku jirtaa suuratlqasas mar kale ku celi suuradda suuratlqasas ayay ku jirtaa waa hagaag aad buu u mahadsan yahay suldaanka jawaabtaasi ku wajahnayd majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji jawaabta ay ka bixiyeen haddii ay tahay mid sax ah iyo haddii kaleba waxaan siinayaa aqooyahan cabdulxakiim soo dhowow ustaad ما شاء الله ما شاء الله waxa weeyaan ee, sidii la rabay ayay oga jawaabeen ee, su-aashuna waa sax jawaabteeda waayahay isusuudin aqooyahan cabdulxakiim in ilaa hadda waxaa noo baxay lix su-aal sooma ha waxaa noo baxay lix su-aalood si habsami leh ayayna u socotaa jawaabtuna weli hakad ma hayno marka insha allah waxaan rajaynaynaa ee, labada majmuucaba guul ayaan u rajaynaynaa hadduu alla ka raali noqdo ilaa hadda maxay kala qaateen min saddex iyo saddex su-aalood ayay kala qaateen majmuuco weliba waxay haysataa meeqa darajo majmuuco weliba waxay haysataa ee, lix darajo ayay haysataa waa hagaag majmuuco weliba saddex su-aal ayaa la weydiiyey saddexdana waa ay garteen su-aal weliba jawaabteedana waxa ay ku heleen laba darajo sidaasi majmuuco weliba waxay ku haysataa lix darajo su-aaluhuna weli waa ay badan yihiin waxaan siinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha dhankiina hortaala ee la iska doonayo waxa ay tahay inaad sheegtaan dherarka xeebta soomaaliya markaan dhanka juqraafiyadda ayaan aadnay weliba si gaar ah dalkeena si aan wax badan kaga garanno su-aashaan dhanka juqraafiyadda ayay ka timid waxaad sheegtaan dherarka xeebta soomaaliya ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني majmuucadaasi waxaa u soo kacay mid ka mida odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبدو صدى سبدو xasan nuur sabtow soo dhowow allah subxana wa tacaala ku caafiyo Een, majmuucadaada suldaan xasan ibraahim ayaa u soo kacday bal marka hore tartanka ka hor sidee u aragtaa tartan aad iyo aad u fiican waayo oo dibanahan aan lagu qabanin walaayaadka wuxuu kaga gedisan yahay sida oo majmuucaadka isku daba taagan yihiin siday u faraxsan yihiin siday guusha ugu dhiiran yihiin sida ay ugu kalsoon yihiin aqoontooda iyo qalbigooda oo aad iyo aad ay ugu kalsoon yihiin Si wacan.
rabaana inay guulaystaan si wacan laakiin anaga waxaa leeyahay anagaa guulaysan doona insha allah rajada dhankaada ayaad u dhirin haa dhinac dhankee u rido insha waxaan tartan weeye ogow suldaane waxay inkastoo tartanay tahay tartanka laftiisuba wuxuu u baahan yahay geesinimo iyo aqoon u baahan yahay insha allah laakiin uh, dhankaas dhankaas waxaa kasoo jeeda een, uh, rag culus oo aan la soo koobi karin ilaa hadda saddexda su-aal way iska tiiriyeen cabduul bashiiraa ka mid ah suldaan duubaa ka mid ah rag kale ayaa ka mid ah In- inaad fududaatay soo halkan kama muuqato wallaahi in ragadama aad siisid mala ma- ma- ma aha wax jiro laakiin in lagu qaraa fiican Ay.
guud waa tan oo lagu qaro waayahay jawaabta jawaabta xeeba- xeebta soomaaliya ugu dheer oo xeebtan waxaa waaye saddex kun saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitir mar kale ku celi saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex kilomitir aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xasan nuur sabtow waxa uu ka socday xasan ibraahim muudey majmuucada la baxday jawaabta uu bixiyeyna haddii ay tahay mid sax ah iyo in kaleba waxaan siinayaa ustaad cabdulxakiim oo guddiga ka socda ما شاء الله ما شاء الله سؤاشاس جوابتيدي مجموعة سلطان حسن إبراهيم مودي سؤاشنا أهيد سؤال جغرافي أه آد إياد أيي أوغا جوابين سؤاشا جوابتيدين وحي أهيد مد صحة su-aashaasi jawaabteeda waxa ay ahayd mid sax ah dhanka kale ayaan goordhow aadi doonaa insha allah waa majmuucada suldaan cabaas maxmed xaaji إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaad nagala socotaan mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaana barnaamijka ka qaybgalaya oo marti ku ah sanadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada jamaame markaan waa majmuucada sudaan cabaas maxamed xaaji su-aasha dhankiina ku wajahan waxa ay tahay sheeg shay hadduu biyo dhex galo aan qoyeynin mar kale ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan shay hadduu biyo dhex galo aan qoyeynin mar saddexaad ayaan ku celinayaa waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan shay hadduu biyo dhex galo aan qoyeynin إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag mid ka mid ah salaadiinta dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa iga hor muuqda oo soo baxay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القادر حيدر suldaan abdulqaadir xayder soo dhawow een marka hore een suldaane een bal odayaasha dhaqanka ugu caansan gobolkan jubbada hoosaad ka mid tahay bal ciidan iyo dareenkaada iyo si guud farxadda iyo damaashaadka
ciid horta aad bay u fiican tahay farxad weynaa ka jirto ciid horteedana bilooyin badan waxay la kulantay oo farxad kale aan qabnay oo wadanka ka jiri kacdoonka wadanka ka jiray iyo barwaaqooyinka marraba nagu soo dhacayeen farxadeeduna koo qabno ay soo gashay ciidan aad baad ay xamaasadan u sarraysaa aad baan u faraxsannahay deegaanka farxad iyo reerreena ka muuqato maadaama kuleel is jiray naxariis badan iyo roob badana dhaceen qabowbaa dhacay aad bay u barwaaqaysantay ciidan waa ciid ciidigii hore ka dugan maxaad caan ku tihiin gobolka gobolkaana ka waxaan caan ku nahay ma dhinaca ah, dhaqanka maya mase dhanka labadaba dhaqanka marka ciidaha loo eego ciidaha marka la eego waxaan nahay dadka dhaqanka hidaha iyo cayaa- oo dhaqanka aad u cayaaro shiribka iyo eh, waxyaalo badan bandhigyaal badan sameeyo ayaa nahay waa la yaqaanaa gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaame taariikhda wax badanay ugu horeysaa deegaamada kale se hadda aaminsanahay oo ciidahay soo bandhigayeen sudaan xaydar en ah, tartanka siduu u socda ka waran iyo dareenkaad tanka si fiican usuu socdaa aad basu wanaagsan yahay waraab ilaahay naga dabayeeriya joogtaa xaajada hadda si wacan ilaa hadda lama maqla weli lama maqla ilaahay dabadaan kama keeno
maxaad u diidaysaan waxa u diidaynaa waa waraab unako yaryar nagula guulaay Siwa.
hadduuna ku ogen yahdi nool daba dhigin waa dhib leedahay Ah.
waayahay aad baad maasantaa sultaan xaadar insha allah labada dhinacba en majmuuca bay guusha raaci doontaa sidaan rajeynayno in lagu kala baxo ayaan jecelnahay dhinaca kale waa ay goodiyeen oo sabtow ayaad maqlaysay fariintaa u diraysa maxay tahay waa hordhac le waa weli sabdootiis waa hordhacay wax laguba ma aha Siwa.
waa degdegay waxaa la arkaa bahasha inay kujiifata la arkaa Siwa.
waraabaska daba guuxo wuu fududaaday waa fududaaday Siwa.
as sugaa u fiicnaa leedahay waayahay sultaan xaadar jawaabta jawaabta haddii aan isku dayo biyaha ama tooshka ama cadceedda ifkao dhan aan ka dhex baxa biyaha ha biyaha galo Siwa.
saas waa waayahay aad baad umahadsantahay suldaan xaydar ayuu kaasi ahaa waxa uu ka socday majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim su-aashaasi ka hor waxaa jawaabta waxay soo jiitay ee kelimada uu suldaanku jeediyey wuxuu yidhi dhurwaawaana lagu guulguuli jiray anagoo yar haddana anagoo aa, anagoo weyn hadduuna dabagalo waaba ka daran tahay buu yidhi marka insha allahu eh, su-aashu waxay oga jawaabeen si sax ah oo aan lexlex lahayn insha allah
waa hagaag warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaad nagala socotaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sanadkan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa barnaamijka martigelinaysa majmuucada kale ayaan siinayaa su-aasha dhankooda ku wajahan ee barnaamijka waa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha la idinka doonayo dhankiina waxa ay tahay waxaad sheegtaan adduunyada qofkii ugu horeeyey ee qof dilay mar labaad ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxaad sheegtaan adduunyada qofkii ugu horeeyey ee qof dilay mar saddexaad majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha dhankiina hortaala waxa ay tahay qofkii ugu horeeyey ee qof dilay hal daqiiqa baad haysataan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey mid ka mid ah salaadiinta dhaqanka ayay soo direen muddo hal daqiiqa ka yar ayayna ku soo kaceen si ay kaga jawaabaan su-aasha shanaad ee dhankooda ku wajahan asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ciid wanaagsan وعنا وناكسان مغعيق وأحمد نور متانو سلطان كباش بيمال ونطرتما يا مجموعة سلطان حسن إبراهيم مودي تقبل الله شهادته ورعاه sanadkan ka war tartanka sida u socda sanadkan wallahi tartanka annaga horta markii aan nahay jubbada hoose sida usoo go-da waa marka koowaad aad uu noo xamaasad geliyey farxadna uu nagu abuuray maadaama ma- markii ugu horreysay ay tahay insha allah waxaan rajaynaynaa mar kale iyo mar labaad inuu noo soo laaban doono maadaama wilaayada ay curud tahay ee jubbada hoose koow ay tahay haddana sanadka ugu horreysay oo ay sanad jirsatay maadaama tartankan ay keentay awalan waxaan leenahay ilaahay aa ku mahadsan uma idaacadda alfurqaan oo daadihinayso uma wilaayadu insha allah juhdi iyo wax ku bixinaysa insha allah kulli waxaan leenahay bacdillahi wamahadsantiin matanow en ah, rajadiinna maxay tahay sida tartanku u socda markaad qiimaysid wallahi rajadeenna waa taqaanaa dad de meel soo fariistaan ay tartamayaan qolo kalena ay kasoo horjeedo rajadooda kolley waxay rajeeyeen waa un guul insha allah guushan waxawaa ilaaha bixiyo ilaahan ka rajaynaynaa insha allah bismillahi alkariim waxaan waxaan rajaynaynaa inaan guulaysano insha allah fariin aad u diraysa ma jirtaa dhinaca kale majmuucada saaxiibadeeda ay iga soo horjeedo Ah.
kolley waa uun salaadiinta jubbada hoose waxaan leeyahay maadaama tartanka hadda uu bilowday wejiga koowaadna su-aali ugu horreeya ay tahay dhankiina insha allah waxaan farayaa inaad isgijisaan oo aad dadaashaan guntiga dhuusataan insha allah wixii dadaal darana ha isku eedina annagana iskuma eedi doono insha allah.
jawaabta jawaabta haddaad i weydiisay ninkii ugu horreeyey oo qof dila waa qaabiil ibnu aadam aad baad umahadsantahay suldaan mataanow ayuu kaasi ahaa waxa uu ka socday majmuucada xasan ibraahim muudey jawaabta ay bixiyeen waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim ustaad soo dhaweyn jawaabtay bixiyeen ما شاء الله جوابته جواب صح أه أو وافئة أي بحسي مجموعة ذا سلطان حسن إبراهيم مودي ترتن كان سوعا أيو كسعدا waa hagaag tartanka si wacan ayuu ku socdaa weli su-aaluhu waa ay badan yihiin majmuucada kale ayaan siinayaa ee majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji ayay su-aashaan ku wajahan tahay waa tii shanaad ee dhankooda u dhaadhacda su-aashu waxay tahay oo laga doonayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji inaad sheegtaan shay biyaha ka farcamay haddii biyo la geliyana waa uu dhimanayaa mar labaad ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa shay asalkiisa ka farcamay biyaha haddii biyaha la geliyana shaygaasi waa uu dhimanayaa muddo hal daqiiqa ah ayaad haysataan ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag waxaa soo kacay mid ka mid ah salaadiinta gobolka jubbada hoose asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم بشير محمود soo dhawow een ugu horeyn intaadan jawaabta guda gelin ra'yigaada ama fikirkaada sida ilaa hadda ay wax ku socdaan maxaad ku qiimeyn kartaa ما شاء الله تبارك الله آه، si fiican bay wax u socdaan آه، waana dareemaynaa insha allahu tacaala آه، laba kooxoo jubbada hoos ka tirsan haddana laba majmuuc kale ah ayaan nahay waan tartamaynaa آه، xaqiiqatan markay guul noqoto guulka guusha cid walba waa rabtaa guul daradana waa dhanka kale loo tiirinayaa marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaan guulaysano آه، iyadoo ay macnaha tahay آه، ciyaar walaalnimo ay tahay iyo tartan walaalnimo آه، inaan guulaysanaan rajaynayna insha allah sanadkaa sidee loo ciiday sanadkaas si wanaagsan loo eeday ciid wanaagsan baa loo eeday Eh, waad dareemaysaa jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxyaabo badan oo dhaqan ay u leedahay jira hadday tahay ciyaaro hadday tahay eh, waxyaabo lasoo bandhigo oo laga yaqaana deegaankan dhanka deexda iyo dhanka goshaba aad iyo aad baa macnaha eh, loo ciiday tartamaa jiray eh, bandhigyaa jiray diyaargaroob badanaa jiray oo magaalada xoogaa la yara qurxiye iyo dhaqdhaqaaqyo badan iyo gaadiidkii iyo anaa waxaad dareemaysaa bulshada dhammaanteeda sida loo adeeganayo ama loo ciido farxadeeda ama sida loogu soo iido tuulooyinka kaleba si aan macnaha caadi ahayn waan leh maxaa rajaynaysaan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in insha allahu tacaala eh, ciidan ciideeda kale inuu nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo iyo guulo iyo gaaloo jabtay iyo waxaan rajaynaynaa caafimaad badan majmuucadaad maxaa urjeynaysaa majmuucadeeda waxaan rajaynayaa guul insha allah jawaabta jawaabta waxaa waaye baraf waa hagaag aad baad umaasan tahay suldaan ibraahim ayuu kaasi ahaa shay biyaha ka farcamay haddii biyaha la geliyana ay- uu dhimanayo shaygaasi jawaabta ay bixiyeen waxaan siinayaa aqooyahan cabdulxakiim haddii ay sax tahay haddii kale ما شاء الله إيه، habsamida ay oga jawaabeen su-aashaasi waa mid sax ah waa hagaag su-aashaasi waa mid sax ah ilaa iyo hadda waxaa noo baxay toban su-aal toban kala harta sooma toban kala harsan ha iyo weliba haddii lagu kala bixi waayo su-aalihii kale oo kala baxa aan ugu talagalnay ayaa inoo dhan.
majmuucooyinka ilaa hadda waxaa muuqanaya in aad u dadaalayaan ha xamaasadooda iyo firfircoonidooda iyo eh, shuuradooda markii la eego waxay tahay mid aad iyo aad u qiimo badan su-aasha lixaad ee majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey ku wajahan ayaan markan gudageli doonaa su-aashu waxay tahay oo laga doonayo majmuucada suldaan xasan ibraahim in ay sheegaan waxaad sheegtaan guutada fuulisay weerarkii weynaa ee ceelcadde shaqsigii loogu magac daray mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan guutada fulisay weerarkii weynaa ee ceelcadde shaqsiga loogu magac daray ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag muddo hal daqiiq ka yar ayay kusoo kaceen assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي جوا سلطان مصلح علي محمد سلطان كبشارتي waa hagaag suldaane in marka hore jawaabta intaanan gudagelin gudagelin soo koob dareenkaada iyo shucuurtaada siday wax ku socdaan iyo waxaa rajeynaysa ما شاء الله درينكي آد يا آد أيوك أحسن هاي ما أنتوا تاي مال العيد أمد الإسلام كوحن لي هاي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن سيدو كلا والله مجاهدين كو- أو أو هم مليانين إن شاء الله هدول هيرادو مالو البيجوغان dadka muslimiinta guud ahaan waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak waana soo dhaweynayna insha allah farxadeennana waa farxad aad u weyn dib la miisaamo maasha allah aad u faraxsan farxadada naga bato maasha allah haddaan maslax een dareenkaada ka waran tartan sida uu socdo labada een ah, majmuucaba waxay sheegayaan inay rajeynayaan halkan inay guul kala tagaan majmuucadaada ka wadan maxaa ujeer ma rajeynaysaa majmuucadeeda maasha allah xasan ibraahim mudey waa majmuuca maasha allah aad iyo aad u dhisan kana fikirto maxaan ku irahdaa su-aalooyinka loo soo tuuro ee si habsameen leh ku socoto een kuna tashto maxaan ku irahdaa su-aashii loo soo jeediyo una baxsato ninkii ugu macquulsano markaas ka jawaabi kara arrinta sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa insha allah guusha inayna raacdo jawaabta saalax nafaam waa hagaag saalax nabhaan ayuu yidhi waxaan siinayaa aqoonyahan cabdulxakiim ما شاء الله سؤاشاسي مجموعة لوجدي مجموعة دي سلطان كا سلطان حسن إبراهيم مودي سؤاشي سيدي الربي أي أوغا جوابين وسؤال صحة waa hagaag su-aashaasi waa mid sax ah sidaasi darteed waxa ay qaateen laba darajo ilaa iyo hadda ma jirto shaqsi amaba suldaan uu ku ciyey waraabaha ama dhurwaaga laakiin inta badan wali waa la baqayaa salaadiintuna waxaad moodaa inay aad isku soo diyaariyeen xalay ilaa shalay gelinkii dambe kulamo kala duwan baa socday sida aan dareemayo waxaa laga garanayaa jawaabaha ay bixinayaan si xamaasad leh u socda su-aaluhuna waa faanula fara kama qudna kuwo kala baa harsan majmuucadda suldaan cabaas maxamed xaaji ayay su-aashaan ku wajahan tahay waa tii lixaad dhankooda majmuucatu suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan haweenaydii ugu horeysay ee shahiiday islaamka mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan haweenaydii ugu horeysay ee shahiiday islaamka muddo hal daqiiqa ayaad haysataan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag mid ka mid ah salaadiinta ayaa soo kacay asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي حسين jawaabta jawaabtu waa insha allahu gabadha ugu horreysay ee islaamka ku shahiiday waa sumaya bintu khiyaad waa hagaag waxaan siinayaa ustaad cabdulxakiim oo guddiga ka socda سؤاشاس جوابتي سيدي الربي أي أوغا جوابين وصح laba darajo ayay sidaasi ku qaateen su-aasha kale ayaan gudageli doonaa ee ku wajahan majmuucada suldaan xasan ibraahim goordhow insha allah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان majmuucada suldaan xasan ibraahim su-aasha dhankiina ku wajahan oo ah tii toddobaad dhankiina waxaad sheegtaan dad insaan ah oo aan bani aadam ahayn mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucatu suldaan xasan ibraahim su-aasha toddobaad ee dhankiina ku wajahan waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan dad insaan ah oo bani aadam aan ahayn إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني su-aalaha noocaan oo kale een naxariisteeda la yimaan soo آه سؤالان هو سؤال عجيب هو فكر بدأ وبان لكن سلطان قابل تاغني بل جوابتي سنوغان إن شاء الله waayahay suldaan cabdiqani ayaa soo kacay oo markii labaad ka jawaabaya suldaan een ka waran horta een bal odayaasha labada dhinacna hoggaan baad u tahay si guud ayaad matashaa haddana majmuuca ayaa hogaaminaysa oo afhayeenkaada ayaa kaa soo horjeeda ilaa hadda siday wax ku socdaan goodinta dhankiina waxaan dareemayaa inay aad kaga imaanayso bal ka waran kalsoonidiina ma ma goodinayna kalsoonida annada waa boqolkiiba boqol haddaan badinin haddana laga badiya waa saaxiibada annada waa ragga weeyaan marka waa kalsoonida annada aad bay u fiican tahay walaalahana khayr iyo guul u horjeynaa iyagan sidoo kale ka waran barnaamijka sidii ku socda odayaasha dadaalka aad iyo aad iyo aad buu barnaamijku fiican yahay odayaashana waan u hambalyeynanaa siday usoo diyaargaroobeen ee usoo diyaariyeen duruusta jazaahum allah khayr baan leenahay maxaa idin dhex maray dhexdiina waa diyaargarow baan markii ma ma samaynay waanu ku farxnay inay maaragtay sanadkan ay idaacadda alfurqaan barnaamijkii aqoon tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka oo martiyana lagu yahay oo weliba wilaayadanadu ay ay mas-uuliyadda o dhan qaadatay takaalifta ku baxaysay farxad labaad bay noo ahayd aad iyo aad baan ugu farxnay waayahay jawaabta jawaabtu waa abuna aadam calayhi salaam iyo ummuna xaawa waa hagaag aad baad u mahadsan tahay suldaan cabdiqani waxaan siinayaa aqooyahan cabdulxakiim oo guddiga ka socda maasha allah su-aashu sidii la rabay ayay oga jawaabeen Ee, jawaabtu waa mid sax ah jawaabtu waa mid sax ah dhegaystayaal haddaad hadda nagu soo biirteen waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo sanadkan ay taabagelisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose tartanka waxa uu ka dhacayaa magaalada jamaame salaadiinta odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada gobolka gaar ahaan jamaamane halkan ayay xaadir ku yihiin ilaa iyo haatan labada dhinacba waa ay ka badbaadeen waraabihii oo ilaa iyo hadda ma jirto cid uu ku ciiyey amaba uu ku qayliyey waxaan siinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji majmuucada su-aasha hortaale waxa ay tahay sheeg magacyada saddex masaajid ee lagu xusay qur'aanka kariimka waxaa laydinka doonayaa inaad sheeta- sheegtaan majmuucatu suldaan cabaas maxamed xaaji saddex masaajid oo lagu xusay qur'aanka kariimka إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني odayaasha waa ay tashanayaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa soo istaagay ee gobolkan caanka ka ah loona soo wakiishay inuu su-aashaasi ka jawaabo waan arki doonaa insha allah maxamed cabdulahi khamiis sultaan maxamed cabdulaahi ee soo dhawow salaadiinta odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ayaad ka mid tahay markii ugu horeysaa soo kacday marka hore dareenka majmuucada dareenka majmu- majmuucadeeda een mid maasha allah eh waay waa mid fiican oo insha allah oo kheyr laga rajeynayo waa waana mid kheyra insha allah sidee u arkaysaan tartan tartanku le waxaan arkaa tartan waxaa waaye oo lagu kala hari doono ama oo lagu tartamaayo aqoon tartan aqoon aqooneed lagu tartamaayo waa hawaana insha allah waa tartan aad u wanaagsan loona soo xilo oo qof kastana uu dadaal ku jiro inuu asagoo guuleysto waa tartan noocaas oo kale ah waa insha allah jawaabta dhankiina een waxaa waaye insha allah saddex masaajid masjid alxaraam masjid alaqsa iyo masjid almaraar waa hagaag aad buu u mahadsan yahay sultaan jawaabtaasi haddii ay sax tahay waxaan siinayaa aqoonyahan cabdulxakiim soo dhow maasha allah su-aashaas la weydiiyey majmuucada ee salaadiinta matalaysa suldaan cabaas maxamed xaaji su-aashii sidii la rabay ayay oga jawaabeen waa su-aal ee jawaabteedu sax tahay allahu akbar aad baad u mahadsan tihiin shucuurtiina iyo dareenkiinaba weli idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose oo laba majmuuco u kala baxay tartanku aad buu u xiise badan yahay ciid wanaagsanna mar kale waan idin leenahay waxaa jiri doona natiijada tartanka oo la shaacin doono kadibna xaflad baa jiri doonta insha allah intaasoo dhanna waad dhegaysan doontaan hadduu ilaahi yidhaahdo horay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan tartan noocan oo kale ah waa ay soo qabatay kii ugu dambeeyey waxaa lagu soo qabtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose markaan waxaan siinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim oo dhankooda su-aashaan ay ku wajahan tahay majmuucatu suldaan xasan ibraahim su-aasha la idinka doonayo waxa ay tahay waa su-aasha sideedaad ee dhankiina ku wajahan dhankiina sideedaad bay u tahay waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan wax luga leh oo aan socon karin mar kale majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey waxaad sheegtaan wax lugo leh oo aan socon karin ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey ka mid ah salaadiinta ayaa soo kacay asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته suldaan magacaada سيد أحمد عرب suldaan saciid yaa hogaamisa ليش عربيت beesha carbeed ee jubbada hoose مهم.
dareenkiina ka waran هذه هذا أم فرح صناعي haye مهم.
waa hagaag maxaad rajaynaysaan majmuucadaada guul ka waran diyaargarowga iyo dadaalka socda ilaa hadda su-aalaha dhankiina tii sideedaad weeyaan odayaasha maxaad ku tilmaami kartaa sidai usoo diyaargaroobeen سي هذه هذا يوسف قرا سودي أرجلون سيف يعني إنهم يقولوا سندون waaya jawaabta ميسك miiska miska afar lugood u leeyahay soomaa mana socon kara Waayahay. aad baad waadsan tahay haddii ay sax tahay haddii kale waxaan siinayaa cabdulxakiim su-aashaa sida loo weydiiyey su-aal oo waxay iska ahayd xalxiraalo ah marka majmuucaduna si eh, hufan ayay uga jawaabtay oo su-aasha jawaabteedu waa mid sax ah allahu akbar waxaan arkaya xoogaa miiska iyo kursigay fiirinaya
ahaa dee wixii luga leh oo dhan qofku maskaxdiisa kusoo degdegaan soo maha marka markiiba waxa usoo degdegay kolley miiska inuu yahay kursi dhiilaha xataa Miiska haddii dhiilaha xataa su-aashu jawaabteedu waa sax bay ahaan waa hagaag idaacadda alfurqan ayaad nagala socotaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo laba garab ah islamarkaana ay hormuud ka yihiin gudoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose su-aashan waxay ku wajahan tahay majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha dhankiina laga doonayo waxa ay tahay tii sideedaad ee dhankiina weeyaan waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan haweeneydii ugu dambaysay ee uu nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam guursaday mar labaad baan idinku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan magaca haweeneydii ugu dambaysay ee uu nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam guursaday waan filayaa inaad jawaabta garan doontaan oo aad ka jawaabi doontaan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني odayaasha dhaqanka waa ay tashanayaan waxaa usoo kacay hogaankooda asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته duubaa soo dhawow وأدوها إذاعة الفرقان جزاكم الله خير rajadaas sideed su-aal hadda baxday welina waa sida muuqato een, odayaasha aad bay u dadaalayaan Een, maxay tahay rajadaada weli sidii mayaa ku taagan tahay ها آد بقى أقول رجوين إن شاء الله تعالى إلهي نحكي رجينا نقول بنك رجينا إن شاء الله تعالى waaya jawaabta جوابت هدان اسكدة إن شاء الله تعالى وميمونة بنت حارث الهلالي waayahay aad baad umahadsan tahay suldaan duubaa su-aashaasi haddii ay tahay mid sax ah waxaan hor dhigayaa aqoon-yahan cabdulxakiim Een, maasha allah maasha allah sida eh, wax u socdaan waxa weeyaan mid aad iyo aad dadku u qiiragelinayso xamaasadna ku salaysan marka suldaanka su-aashii sidii la rabay ayuu jawaabteedii u saxay waa s- jawaabta waxaan dhihi karnaa marka waa jawaab sax ah
waa jawaab sax ah majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waa ay takbiirsadeen waxaana ay hubsadeen in su-aashii sideedaad in ay ka jawaabeen warbaahinta alfurqan ayaad nagala socotaan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha sagaalaad ee dhankiina waxa ay tahay sheega amaba sheega inta xalqo ee uu ka koobnaa barnaamijka jamaam eh magaalada tacabka iyo tacliimta iyo xalqo kasta waxa looga hadlay mar kale ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey markan waxaa la isla soo galay keedka warbaahinta alfurqaan waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan inta xalqo ee uu ka koobnaa barnaamijka jamaam eh magaalada tacabka iyo tacliimta xalqa kastana waxa looga hadlay waa la idinka doonayaa inaad sheegtaan waan filayaa inaad ka jawaabi doontaan su-aashaasi oo keedka warbaahinta alfurqaan dib loogu laabtay ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag waxaa soo kacay xasan xasan nuur sabtow asalaamu calaykum xasanow calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu odayaasha aday kusoo direen miya aniga isoo direenaa malaha waxay ku dhaheen aan malaynayaa barnaamijka adiga ku jire
dad badanaa ku wada jira keligeed kuma jira waa cabsatay miya dad badan ku jira waayahay jawaabtaan iska rabaa barnaamijkaasi inta xalqa uu ka koobnaa baad sheegaysaa markaad sheegtidna xalqa kasta wixii ay ku saabsaneed ayaa laga doonayaa bismillaah barnaamijka wuxuu ka koobnaa toddoba xalqo barnaamijku wuxuu ka koobnaa toddoba xalqo haye kala sheeg hal xalqo waxaa looga hadlay beesaas u kala sheemaye xalqa waxaa looga hadla beeraha kow xalqa waxaa looga hadla xoolaha labo xalqa waxaa looga hadlay een, tacabka xalqa waxaa looga hadlay een, maxay ahayday waxaa looga hadlay deegaan maxaa ula jeedaa deegaan deegaan jamaami sida me- meesha ay ku taalo taariikhda taariikh taariikhdeeda taariikhdeeda haye taariikh waa gooni Aye.
deegaan ahaan waa gooni deegaan wax meel ku meel ku meel ku toos marka maya laba laba qayb wayba haye macnaha laba xalqaa ka dhigtay laba xalqo waay Ah, xalqo waxaa tiri deegaan wey deegaan waa meelaha jamaal maxay ku taala dhul beereedna waa leedahay dhul xeebeedna waa leedahay tan kalena waxa waaye een, dhul wax soo saar waa wax soo saarkaa looga hadla wax soo saarka looga hadla Een, dhul- qaybta kale waxaa looga hadlay baaxadda qaybta kale waxaa looga hadlay een, maxaa la ahaa qudaarta iyo iyo qaabka oo oo- oo- oo- u tabcadaan Waa tabcashada waa garta aa looga hadlay haye ay maxaa dhama ma kaa dhamaatay waa iga dhamaatay toddoba ama dhaaftiniyo ma dhama
waayahay aad baad aad baad umaadsantahay xasan nuur sabtow ayuu kaasi ahaa oo su-aashaasi odayaasha dhaqanka majmuucada suldaan xasan ay usoo dirsadeen waxaan siinayaa haddii ay sax tahay aqoonyaan cabdulxakiim jawaabtaasi ay bixiyeen Een, jawaabtaasi way isku dayeen majmuucadaasi laakiin kala dhigdhigidda oo ah toddobada xalqadood sida ay kala ahaayeen ayaan haynin
waayahay waa hagaag markii ugu horeysay waxaa ciiye waraabihii gurwaaga odayaasha dhaqanka way quslayaan xasan nuur een waraabaha sidee u dareemaysaa kugu khayri waxaa u arkaa uma cabsadne geesinimo kasii qaado waayahay geesinimo ayuu ka qaaday waxaan siinayaa majmuucada kale suldaan cabaas maxamed xaaji jawaabtu waqti ma lahan haddaad ka faa'iidaysanaysaan iyo haddii kaleba jawaabta waqti looma hayo jawaabta waqti looma hayo waxaa soo kacay mid ka mida dadkii ka qayb qaatay barnaamijka jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta waa magaciisa asaa sheegaya asalaamu calaykum عليكم السلام عبدو بشير علي هذا cabdow bashiir aqooyaan cabdow bashiir soo dhawow marka hore ka waran dareenkaad barnaamij soo gashay dareenkayga barnaamijka aad buu u fiican yahay inkastoo aan iska xanuunsanahay hargabi hayo si fiican Ee, allah ya caafiyo waa laga maarmi waayo markaa waayo barnaamijka wuxuu ka koobnaa todoba xalqadood Haye.
mid ka horeeya wuxuu ahaa taariikhda ee, degmada jamaame midka labaad ee, waxaa waaye wax soo saarka xagga beeraha midka saddexaad waxay ahayd ganacsiga midka afaraad wuxuu ahaa amniga midka shanaad wuxuu ahaa xoolaha Eh, midka todobaadna wuxuu ahaa eh, taariikhda dalka soomaaliya iyo gobolada meesha ay ku taal degmada jamaame ah todobada xalqadood ayay ahayd waayahay aad baad umahadsanta cabdow bashiir ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka su-aashaasi majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji usoo kacay marka waxa weeyaan majmuucadaasi ka faa'iidaysigeedii iyaguna way isku dayeen laakiinse weli kumaynan guulaysan
waa hagaag majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji jawaabtu way isku dayeen iyaguna waa ay hareer mareen markan guddiga bay usoo dhacday labada dhinac waxaa usoo istaagay in odayaal iyo waxgarad ka qayb galay barnaamijka aad bay u dadaaleen cabduw bashiir gadaaluu kasoo tuurayay markaa maqlayay laakiin waqtigaa ku dhacay haye cabdilxakiim een, su-aashaan jawaabteeda ka waran odayaasha dadaalka ay bixiyeen isku daygooda iyo sida uu noqday intaba bismillah maasha allah horta odayaasha aad bay iskugu dayeen Ee, horta xalaqaadkii way sheegeen inay toddoba xalaqadood ay ka koobnayd Ee, way isku wada raaceen taasi laakiin xalaqada sidii loo kala bayaaniyey xalaqa kasta wixii looga hadlay ayaa marka ay hareer mareen qaar way ka sheegeen qaarna way way ka tageen marka haddaan dul marno marka xalaqaadkii ee, xalaqada koowaad waxaa looga hadlay taariikhda jamaama ayaa looga hadlay xalaqada labaad waxaa looga hadlay horumarka ee, waxbarashada diinta ayaa looga hadlay xalaqada kale saddexaad waxaa looga hadlay horumarka waxbarashada ee, dumarka ayaa looga hadlay xalaqada afraad waxaa looga hadlay waxbarashada iskuulaadka jamaame ayaa looga hadlay xalaqada shanaad isla waxbarashada iskuulaadka iyo muasasaadka wada jira ayaa looga hadlay xalaqada lixaad waxaa looga hadlay horumarka beeraha jamaama looga hadlay xalaqada toddobaadna waxaa looga hadlay ganacsiga iyo amniga jamaama ayaa looga hadlay waa la isku qabtay sidaasaa la isku aad bay u dadaaleen odayaasha waa ay soo dhoweeyeen weliba waqtigaa laakiin ku yara dhacay aad bay u dadaaleen intaba warbaahinta alfurqan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah jubbada hoose markaan waxaan siinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha iyaga ayay ku wajahan tahay su-aashu waxay tahay waa su-aal taariikheed taariikhdeed bay ku beegneed kelimadii amaba khudbadii أبو عبيدة عوان كيدونا أو أها ألا إن حزب الله هم المفلحون مركري أيان كعلنا يا مجموعة سلطان عباس محمد حاجي وحال إذن كدونا يا إنات شاكتان تاريخ ذا أي كوبيغنيت kelimadii amaba khudbadii abuu cubaydah ee ciwaankeedu uu ahaa alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji jawaabta la idinka doonayo inaad bixisaan ee su-aashaan ku wajahaan waxay tahay taariikhdeen bay ku beegneed kelimadii amaba khudbadii abuu cubaydah ee ciwaankeedu uu ahaa alaa ina xisballaahi hum lmuflixuun ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag majmuucada suldaan cabaas waxay soo dirsadeen magaca walaalka cali xuseen jawaabta waxaan rajaynayaa insha allah haddaan isku dayo waa soo- jawaabta u jeediyey waa amiirkeena guud ee abu cubeyda inay ahayd kun afar boqol afartan iyo saddexdi insha allah kun afar boqol afartan iyo saddexdii ayay yidhaahdeen haddii ay sax tahay iyo haddii kaleba waxaan siinayaa ustaad cabdulxakiim
su-aashaasi walaalaha ee majmuucada ee suldaan cabaas ee maxamed xaaji way isku dayeen balse way hareer martay
waa hagaag waa ay isku dayeen waa ay hareer martay dhinaca kale haddii ay ka faa'iidaysanayaan iyaguna haddii ay waraabaha ku ciyiin iyo in kale haye asalaamu calaykum السلام ورحمة الله magacayga waa sudaan axmed nuur mutaano sudaan axmed nuur soo dhawow in markii labaad ayaa ayaa soo kacday in markaan waxaa bilowday in waraabihii waayahay jawaabta dhankaan jawaabta dhankeyga waxay tahay haddii aan isku dayo kun afar boqol afartan iyo shantii aan dhihi lahay mar kale ku celi kun afar boqol afartan iyo shantii waa hagaag haddii ay sax tahay haddii kale waxaan siinayaa ustaad cabdulxakiim Een, walaalahaas ee ah majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey ka faa'iidaysigoodii waa uu saxan yahay
waayahay majmuucadaasi suldaan xasan ibraahim waa ay takbiirsadeen halkaasna waxa ay ku qaateen su'aal ka faa'iidaysi ah waa hagaag warbaahinta islaamiga ah ee alfurqan ayaad nagala socotaan mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan su'aalo kale ayaa harsan welina labada dhinac waa ay dadaalayaan wax badanna sidaan filayo lama kala foga dhanka darajooyinka waxaan u yeerayaa markaan oo su'aashaan ay ku wajahan tahay majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aashu waxay tahay waxaad sheegtaan laba aayado oo koobaya dhammaan xuruufta carabiga mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxaad sheegtaan laba aayadood oo koobaya dhammaan xuruufta carabiga hal daqiiqa baad haysataan ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag muddo ka yar hal daqiiqa ayay soo istaageen assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته suldaan maslax soo dhawow jawaabta jawaabta jawaabta haddii aan isku dayo aayadda koowaad fi suurati ali cimraan aayadda boqol konton iyo afaraad tii labaad aayadda labaad suurat alfatxi labaatan iyo sagaalaad maxamed rasuulullahi majmuucada suldaan xasan ibraahim jawaabta ay ka bixiyeen su-aashaasi oo ahayd sheega laba aayadood oo ka kooban dhammaan xuruufta carabiga haddii ay tahay mid sax ah iyo in kaleba waxaan siinayaa oo aan hordhigayaa aqoon-yahan cabdulxakiim oo guddiga ka socda Een, su-aashaasi labada suuradood oo suuratu al imraan ah inay tahay boqol iyo konton iyo afar iyo ee, suuradda kaleeto oo suuratulfatxi ah labaatan iyo sagaal si sax ah ayay u sheegeen insha allah waa hagaag majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey jawaabtaasi si sax ah bay u sheegeen majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha idin hortaala waxa ay tahay sheega imise saxaabi ayaa salaada imaam u noqotay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan imise saxaabi ayaa salaada imaam u noqotay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale ayaan idinku celinayaa waxaa laydinka doonayaa inaad sheegtaan imise saxaabi ayaa salaada imaam u noqday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waagaag suldaan xaydar ayaa soo kacay mar kale assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته in kusoo dhawoa jawaabta أبو بكر الصديق يا عبد الرحمن بن عوف mar kale ku celi أبو بكر الصديق يا عبد الرحمن بن عوف waayahay jawaabtaas haddii ay sax tahay waxaan hordhigayaa aqooyahan cabdulxakiim Een, maasha allah su-aashaasi sidii la rabay ayaa looga jawaabay waa su-aal ee jawaabteedu sax tahay
waa hagaag sidaasi darteed waxay qaateen laba darajo majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji dhanka kale ayaan su-aashan siinayaa waa majmuucada suldaan xasan ibraahim sheega halgankii daraawiishta meeqa sano ayuu socday majmuucada suldaan xasan ibraahim mudday su-aasha la idinka doonayo waxay tahay imise sano ayuu socday halgankii daraawiishta mar saddexaad ayaan idinku celinayaa imise sano ayuu socday halgankii daraawiishta waan filayaa inaad garan doontaan muddo hal daqiiqa ayaad haysataan إلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني waa hagaag waxaa soo kacay mid ka mid ah salaadiinta ka socda majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطان magacaada سلطان محمد نوح عبد السلطان محمد عرب soo dhawow markii labaad baa soo laabatay jawaabta labaatan sano labaatan sano ayuu socday halgankii daraawiishta sida ay sheegeen aqoon-yahan cabdulxakiim ما شاء الله ما شاء الله مركا سيدي الربي أيي أوجا جوابين مجموعة سلطان حسن إبراهيم مودي جواب تاسي ومد صحة وهجاك جواب تسوى مد صح kale su-aasha xigta ayaan siinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha la idinka rabo in aad ka jawaabtaan waxa ay tahay kumuu ahaa yahuudigii nebiga sala allahu calayhi wasalam sixray mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji kumuu ahaa yahuudigii nebiga sala allahu calayhi wasalam sixray magaciisa ayaa la iskan doonayaa waxaad haysataan muddo hal daqiiqa ah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان waa hagaag hal daqiiqa ka yar bay kusoo kaceen majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji iyo jawaabtooda asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلطان دوا وقتي أنا كلالي جوابته لبيد ابن أعصم وهجاك هدي أي سحتها وحان صينية جوابته أقويها عبد الحكيم ما شاء الله ما شاء الله سؤاشا سي جوابتي دي سيدي الربي أيي أوجا جوابين مجموعة سلطان عباس محمد حاجي ومد صحة markaan su-aasha waxa ay ku wajahan tahay majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha la idinka rabo in aad ka jawaabtaan waxa ay tahay sheega wadarta askarta kaga dhimatay maraykanka iyo kenya mid weliba weerarkii mandabey ee kenya mar labaad baan idinku celinayaa majmuucatu suldaan xasan ibraahim sheega wadarta askarta kaga dhimatay maraykanka iyo kenya mid weliba weerarkii mandabey hal daqiiqa baad haysataa ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان
waayahay idaacadda alfurqaan baad nagala socotaan suldaan maslax soo dhawow markaan dhankii waxaa la isla galay taariikhda weliba halgan jawaabta jawaabta haddaan isku dayno majmuucada xasan ibraahim muudey aan ka socdaa jawaabta haddaan isku dayno boqol iyo labaatan lena wadarta maxaa dhahday boqol iyo labaatan labada dhinac laba dhinac jawaabtaasi haddii ay sax tahay iyo in kaleba waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim
majmuucadaasi ee, si aad ah ayay u dadaaleen balse jawaabtu way hareer martay
majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey jawaabta waa ay hareer martay dhinaca kale haddii ay ka faa'iidaysanayaan jawaabta ka faa'iidaysigana wakti ma lahan isku daya insha allah asalaamu calaykum وعلى السلام ورحمة الله وبركاته haye سلطان عبد الله حسن مدوي suldaan cabduuli soo dhawoweyn markii labaad baa soo kacday majmuucada sidaan filayo jawaabta jawaabta insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto toddobaatan iyo afar wadarta toddobaatan iyo afar waayo haddii ay sax tahay in kaleba waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim majmuucada kaleeta waxay lahaayeen ka faa'iidaysi ayaguna su-aashii jawaabteedii way hareer martay
waa hagaag labada dhinac waa ay dadaaleen mid kastana in ah, carabka buu tiro ku dhuftay ugu dambayntii go-aanka rasmiga dhankaada weeyaan wadarta guud iyo si guudba inaad su-aasha noo faahfaahisid haddaan isku dayno jawaabtaasi waxaa weeyaan ee, ciidanka kaga geeriyada ama tirada bashariga ee khasaarada waxay ahayd toddobiyo toban maraykan ah iyo sagaal kenyaati ah wadartooda guudna waa labaatan iyo lix waa hagaag aad bay u mahadsan yihiin labada dhinac waa ay dadaaleen laakiin waa ay soo hareer martay markaan waxaan su-aasha siinayaa majmuucada sultaan cabaas maxamed xaaji waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan waxyaabaha shaydaanka lagu ceeriyo waxaa ka mid ah aadaanka sheeg saxaabigii xadiiskan wariyey mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucatu sultaan cabaas maxamed xaaji su-aashu waxay tahay waxyaabaha shaydaanka lagu ceeriyo waxaa ka mid ah aadaanka sheega saxaabigii xadiiskan wariyey muddo hal daqiiqo ah baad haysataan jazaakum allahu khayran ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان waa hagaag odayaasha waa dadaalayaan insha allah waqtigiina waan kulaalayaa jawaabaha ay bixinayaan aad baa loo dadaalaya labada dhinacba asalaamu calaykum وعلى السلام ورحمة الله وبركاته haye mar kale waa soo laabatay markan waa la kala baqaya waxaan rajeynaya insha allah saxaabigaas waxaan u malaynaya inuu yahay abu hureyra waa hagaag jawaabtaas haddii sax tahay in kale waxaan siinayaa guddiga Ee, maasha allah su-aashu waxay ahayd su-aal ku wajahan ee, majmuucadu cabaas su-aashii sidii la rabay ayay oga jawaabeen waa su-aal sax jawaab saxa waayahay sidii la rabay bay kaga jawaabeen su-aashaasi waa mid sax ah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan joodarayaashii hore soomaalida waxay ka samaysan jireen mar kale baan idinku celinayaa majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan joodarayaashii hore waa joodarayaashii hore soomaalidu waxay ka samaysan jireen ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah haye waa soo laabatay magacaaga waasalaam xasan daahir cali dhurwaa waa ciyaaya maanta ilaa waan dawacaan ugu ciin
xasan daahir een jawaabta jawaabta waxaa weeye suuf iyo geedka la yidhaha qumbaha oo oo la jilciyey ayaa laga dhigan jiray joodari waayahay haddii ay sax tahay in kale waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim Een, su-aashaasi maasha allah sidii la rabay ayay oga jawaabeen waa su-aal sax ah naarajiinka iyo suufka waa sheegeen waa hagaag way sheegeen way garteen waayahay een, s- aqoon-yahan cabdulxakiim jawaabtan reer jamaama een sidaan filayo aad bay ugu fududahay hadda odayaasha labada dhinacba way kusoo degdegayeen jawaabta malaha meeshan laga samayn jira umalaynaya waxay weesha waxa sababta ay ugu soo degdegayaan horta su-aashu waxay ahayd waa su-aal looga baahnaa oo dhaqanka ku saabsan weeyaan haddana waxaa loogu talagalay maadaama ay degmadani jamaame ay ahayd degmo warshado ku yaalaan siiba warshada suufka ay ku taallay marka inay bal xusuustoodii dib ay u celiyaan ayaan ugu talagalnay waa hagaag waana ay soo qabteen way mahadsan yihiin markaan su-aasha waxay ugu dhaadhacaysaa dhankaas iyo majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji su-aasha tii hore bay ka daba dhowdahay waxay tahay sheeg weelbiyoodyadii hore ee aan u adeegsan jirnay daaburidda iyo kaydinta biyaha magaalooyinka mar kale ayaan idinku celinayaa majmuucada suldaan cabaas su-aasha hortaal waxay tahay sheega weelbiyoodyadii hore ee aan u adeegsan jirnay daaburidda iyo kaydinta biyaha magaalooyinka mar kale ayaan idinku celinayaa waxaa la idinka doonayaa inaad sheegtaan weelbiyoodyadii hore ee aan u adeegsan jirnay daaburidda iyo kaydinta biyaha magaalooyinka waa marka magaalooyin la joogo weeyaan ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان waxaa soo kacay suldaan xaydar
jawaabta haddii aan isku dayo waqti hore waxaa la isticmaali jiray ashuun oo gacanta lagu sameeyey carra la sameeyey ashuun la yidhaahdo ama shaambay la isticmaali jiray iyo bocor qulo maana bocorka oo la abuuraa qula la yidhaahdaa shaab ama shaaba la yidhaahdaa abii lagu qaadi jiro waqti hore isticmaalka wadanka kaasas ahaa caag iyo tubooyin waqtigan dhow waay taariikhdii hore ashuuna la isticmaali jiray iyo bocorada beeraha ka baxaan aad baad umahadsan tahay suldaan xaydar jawaabtaasi haddii ay tahay mid sax ah waxaan siinayaa aqoon-yahan cabdulxakiim Een, sidoo kale maarta majmuucada ee majmuucatu suldaan cabaas ayaguna sidii la rabay ayay u sheegeen oo su-aasha jawaabteedii waa sax oo suldaanku wuxuu yidhi cashuun ayaa markaa lagu soo qaadan jiray uu dhahay biyaha iyo shaambiyo marka cashuunkaas iyo shaambiyada ayaa la adeegsan jiray wabilaahi towfiiq oo carro laga samaynayo siduu asaguba sheegay waraabihii waa yara nasta marka waa nastay haa waraabihii markaan waxaa u malaynayaa laakiin weli way socotaa weli weli fari kama qabnaa waayahay weli fara kama qodna barnaamijka ayaan ku guda jirnaa gabagabada ayaan kusii shaqaynaa majmuucada suldaan xasan dhankiina hortaala waxay tahay oo laydinka doonaya inaad sheegtaan sheeg wax kugu yaala oo aan hooyada kugu dhalin mar kale ayaan ku celinayaa majmuucada suldaan xasan ibraahim muudey su-aasha dhankiina hortaala waxay tahay sheeg wax kugu yaala oo aan hooyada kugu dhalin filayaa in jawaabta ay ka jawaabi doonaan منه استقينا بذرة الإحسان ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان waxaa soo kacay suldaan maslax jawaabta uu bixin doona arki doonaa insha allah asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu jawaabta suldaan jawaabta haddii aan isku dayo wax hooyadii igu dhalin oo hadda igu yaallo waxaa ka mid ah ilkaha iyo garka waayahay aad baa isku fiirfiirinayseen markii oo su-aasha laydin weydiinayay ka waran bal dhibaa waqtigaa kasoo marteen aad iyo aad maasha allah ku dadaalna waa- waa fikrad badan uba haa waxaan rajaynaynaa insha allah inay sax noqoto waayahay aad u mahadsan suldaan maslax jawaabtaasi xoogaa odayaasha waxaan arkayay inay aad isku weydiinayeen oo weliba qaarkood way istahtaabanayeen waxaan siinayaa jawaabta ay bixiyaan haddii ay sax tahay iyo in kaleba aqoon-yahan cabdulxakiim Een, su-aashaasi sidii la rabay ta ayay markaa majmuucadani ee ayaguna oga jawaabeen oo jawaabtoodii waa mid sax ah ilkaha waa.
waayahay waan filayaa inay aad u dadaalayaan majmuucooyinka su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka waxa ay ku wajahan tahay majmuucada suldaan cabaas maxamed xaaji shirkii culimada ugu dambeeyey taariikhdee ayuu dhacay mar kale baan idinku celinayaa majmuucatu suldaan cabaas shirkii culimada ugu dambeeyey taariikhdee ayuu dhacay mar saddexaad shirkii ugu dambeeyey ee culimada rabbaaniyiinta ay yeesheen taariikhdii ugu dambeysay ee uu dhacay ayaa la idinka doonayaa majmuucada suldaan cabaas منه استقينا بذرة الإحسان ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الأحسان منه استقينا بذرة الأحسان wahga suldaan duuba ayaa soo kacay ii jawaab jawaabta aan isku dayo kun afar boqol afartan iyo afarti wahga kun afar boqol afartan iyo afartan hijriyada ayuu yidhi Een, maasha allah suwa- su-aashaas jawaabtii ay ay ka bixiyeen majmuucada suldaan cabaas waa mid sax ah ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني مكان يوما ذاك جهد فاني ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان أنوار إسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة
waayahay barnaamijka gabagabadiisa ayaan isla soo gaarnay waxaan siinayaa intaanan soo gebagabaynin aqooyahan cabdulxakiim aqooyahan een adoo noo soo koobaya labada dhinac ka waran dadaalkooda iyo juhdigooda maya dadaalku ma xumayn waa dadaal aada iyo aada u qiimo badan ayuu ahaa haddii tartan markii la galana cid unbaa harta Ee, majmuucooyinkuna ama salaadiinta gobolkani waa markii ugu horreysay oo loo qabato tartan noocan oo kaleeta ah marka iyadoo sidaas ay tahay aad bay u dadaaleen Waa- waxaan dhihi karnaa dadaalkooda ma xumayn marka insha allahu guul baan u rajaynaynaa waayahay labada dhinac gabagabada inta aan la shaacin jawaabta amaba natiijada barnaamijka waxaan jecelnahay inay laba qof soo dirsadaan majmuuco kasta waxay isleedahay waad guulaysatay waa laga yaabaa in labada dhinac ay soo dirsadaan laba qof oo dareenkooda ka hadla iyo barnaamijka siduu u socday inta aanan xafladda iyo natiijada la isla gaarin waan u madax banaantiin markii hore waxaad soo dirsateen een guddoomiyaasha soomaha iminka laba ruux oo dhankiina ka socda ayaan u baahannahay majmuuco kastana qof kasta ay u baahan tahay bay soo diri kartaa insha allah waa hagaag majmuucada suldaan xasan ibraahim waxa ay soo dirsadeen asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu majmuucada xasan ibraahim ka warama horta marka hore dareenkiin iyo barnaamijka siduu ku socday neew dareenkeena ma la soo koobi karo aad iyo aad ayuu u fiican yahay maxaa yeelay waa markii ugu horreysay oo tartan noocan aan ka qaybgelayno iyadoo markii ugu horreysay ay noo tahayna waxaad moodaa dad weligooda hoolahan kusoo kor oo kusoo dhex jiri jira oo kale ina micnaha aan hoosha uga qayb qaadanay maxaa yeelay waxaa jirtay marar qaar oo su-aalo fajixis ah oo nagu soo booday marka maxaa lalahay towfiiqda allah iska leh waxaa laga yaabaa inay naga ahayd ee, maxaa lalahay aan aqoon u leenahay iyo waafajin ilaahay uuna waafajiyey iyo tuuristii aan tuurnay iyo natiijada kasoo baxaysay oo aad noo farxad gelinayay ayaa waxay ahayd midda aadkuna ku yaabka badneed naguna farxadda badneed hadda waxaad aaminsantihiin inaad guulaysateen miya annaga soomaan annaga waxaan rajaynaynaa guul inaan gaarnay maxaa yeelay ee, idinka waxbaad qorayseen annagana jawaabihii iyo hoolihiin ku mashquulsaneen laakiin qalbigan wax ka xisaabeyn marka maadaama aan wax xisaabeyn xisaabteena sida hadda inoo sheegayso in majmuucadeena oo ah majmuucatu suldaan xasan ibraahim muudey in tartankii maanta aan fadhinay ee, ay ku guulaysatay waa sida rajadeena ay tahay waayahay sida ay natiijada noqoto waa la shaacin doonaa insha allah rajadiina iyo waxa ka soo baxa waan arki doonaa laakiin su-aalaha ka waran siday u socdeen maxaa idinku adkaa oo la yaab idinku lahaa su-aalaha horta inta badan hal su-aal horta annaga aad noogu adkeed oo aan la yaabaneen oo aansan dhehaynin meeshaas way ka imaan doontaa waana su-aal ka timid kaadka alfurqaan su-aashaasoo niyaddana laga hayay balse maalintii ee f- barnaamijkaas baxayay dadka ihtimaam weyn aan la siinin haddii loo malaynayo waa la iska dhagaystile haddii loo malaynayo su-aal noocan oo kale inay ka dhalan doonto insha allah waa waa la qaban lahay laakiin hadda ka bacdi waxaan isku dayaynaa keedka memoriga quluubaheena amba maxalla ibni aadanka wixii idaacadda ka soo baxo insha allah inaan qabanno oona qorno si micnaha sida maanta nagu dhacdo kale insan nugu dhicin insha allah waayahay aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa dhanka kale eenna suldaanka ka socda amaba ay soo dirsadeen asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magaca إبراهيم شريف بشير waa ibraahim soo dhawow in majmuucada een suldaan cabaas ayaad ka socotaa iyaga ayaa wakiil ka tahay tartanka siduu u socday iyo rajadiina iyo waxyaabaha idin cajabgeliyay intaba bismillah ما شاء الله تبارك الله إيه، tartanka horta si wacan buu u dhacay waa marka noogu horeysay ee, haddaan nahay dhaqanka gobolka jubbada hoose waa marka noogu horeysay aan tartanno Ee, maa sha allah tabaaraka allah waxaan dhihi lahaa ee, waxaan u egnahayba farxaddeena iyo qaabkeena markaad fiiriso dad hor tartan usoo geli jiro kale marka waa sida ay su-aalaha ay jawaabta u dhacayeen aad baan ula dhacnay anna nafkeenna waxaa waaye waxaa waaye waa waa- waa su-aalo qaar waa ka jawaabi doontii isma lahayn marka ilaah baa noo fuudaya lana rajadeeda maxay tahay marka idinka rajadeena inaan guulaysano si wacan guul baa rajaynaysaa saasaan rajaynayna haa waa gartay aad baad umahadsan tahay ugaas ibraahim natiijada waan shaacin doonaa ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybta koowaad ee barnaamijka tartanka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose xalqada labaad waxaad ku dhegaysan doontaan hadallo qiimo leh oo laga jeediyey munaasabad weyn oo si rasmi ah loogu soo xirayay barnaamijka halkaas oo sidoo kale abaalmarinno lagu guddoonsiiyey odayaashii ka qayb galay tartanka ilaa inta aynu ku kulmi doonno qaybta xigta waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillaah ciid wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني وإلى التطوع ذاك عزم قلوبنا سرنا وسارت بهجة الأكوان كم قد تعاونت القلوب بودها ما كان يوما ذاك جهد فاني ما كان يوما ذاك جهد فاني ناد سرور القلب في أركانه وبه نروي شعلة الإيمان علم وإسلام وخير واسع منه استقينا بذرة الإحسان منه استقينا بذرة الإحسان